الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo shanaad ee ka mida suuratu lmu'minuun qaala tacaala walow raximnaahum wakashafnaa maa bihim min durin lalajuu fii duqyaanihim yacmahuun waxaa laga soo hadlayey oo aynu soo haynay kuwa aan rumaynin aakhiro wain aladiina laa yuuminuuna bialaakhirati can isiraadi la naakibuun inay yihiin kuwo ka weecday waddadii toosnayd iyo siraadkii mustaqiimka ahaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow raximnaahum haddaan u naxariisan lahayn kuwaas iyaga ah ee gaalada ah ee mushrikiinta ah ee adoo nebi maxameda ku beeniyey calayhi asalaatu wasalaam canaadka la yimid iyo madax tiirinta walow raximnaahum haddaan u naxariisan lahayn haddaan u naxariisanno oo wakashafnaa aan faydno maa bihim waxa ku sugan oo min durin dhib ah waxa ku sugan oo dur ah aanu faydno oo maxaa ku dul sugnaa abaartii iyo dhibaatadii iyo gaajadii iyo mashaakilaadkii dhibaatooyinkii hayay ee dul saarnaa aanu faydno walow raximnaahum haddaan u naxariisan lahayn oo wakashafna aan fay aan faydi lahayn maa bihim waxa iyaga ku sugan oo min durin ah lalajuu waxay kusii madax tiirin lahaayeen lalajuu waxay sii daa'imi lahaayeen lastamaru waxay daa'imi lahaayeen watamaadu waxay ku taagmi lahaayeen fii duqyaanihim qooqooda dhexdiisa yacmahuuna xaalayyihiin kuwo xadda tallaabay oo yacmahuuna yataraddadduuna ah iska hagabsanaya oo yacmahuuna wareersan yacmahuuna xaalayyihiin sidaas bay samayn lahayd dhibaatadan laga qaaday shukrinaqeeda iyo wanaag lama ay yimaadeene way ku sii madax tiirin lahaayeen xumaan bay sii samayn lahaayeen yacmahuuna iyagoo ah yotaradaduuna kuwo iska dhex hagabsanaya oo warwareersan oo xayraaniinah walaqad xaqiiqi akhadnaahum ilaahay wuxuu yidhi waanu qaban bilcadaabi ayaanu ku qabannay cadaab baan ku qabannaba cadaabkaasi waa masaa'ibta iyo dhibaatooyinka adduunka intay joogaan ku dhacaya oo gaajadu ka mid tahay oo abaartu ka mid tahay taas baanu ku qabannay fama stakaanuu ma ysan khuduucin lirabbihim rabbigood uma khuduucinin fama stakaanuu maysan khuduucin maa khadacuu lilaahi ilaahay uma khuduucin walaa tawaadacuu tawaaduc lama imaan wama stakaanuu lirabbihim rabbigood uma khuduucin wamaa yatadaracuuna ismana bihin bihinin wamaa yatadaracuun rabbigood ma baryin oo bilaayada inuu ka faydo iskumamaysan tadarucin ee kibirkii iyo xumihii ayay sii daa'imeen wey ujeedka aayadda looga jeeda waxa weeye baa layidhi inaan qoladaas tawaaduc ka xasilinin noqosho ilaahay u noqdaan inuusan weligeed ka xasilinin sidaa in xaalkoodu ahaan jiray ilaahay inaysan isku dhiibinin sidaa darteed mustaqbalka soo socdana horay hadday saa u ahaan jireen mustaqbalka soo socdana waanu sidoo kale maxaa yeelay waa qolo kibray oo qooqay oo dhibaato iyo xume ay ku tiro badatay weeyaan fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun waxaa la tilmaamay sababu nusuulka aayadda qisadii ninkii la dhihi jiray humaamat bnu uhaal markii lasoo qafaashay oo uu islaamay oo nebigu waddadiisii u khaali yeelay calayhi salaatu wasalaam buu reer makaad wuxuu ka joojiyey raashinkii iyo wixii yamaamo uga imaan jiray ayuu ka joojiyey ilaa wuxuu yidhi nebi maxamed ogolaado wax raashin oo idiin imaanaya ma jiraan quraysh markaasaa abaar iyo gaaja ku dhacday ilaa ay meytada ka cuneen waxaa baktiyey bahallada ay ka cunaan eyda ay ka cunaan waxaasaa ku dhacay abu sufyaan baa markaas wuxuu yidhi tan nebiga u yimid ilaahay iyo raximkan kugu dhaariye ma waan ilaahay ku soo dirin ma waadan sheeganayn ana allaha bacadaka raxmatan lilcaalamiin in ilaahay kusoo diray adoo raxmad u ah caalamkao dhan maadan saa noo sheegin wuxuu yidhi nebigu balaa markaasuu yidhi kuuma aragna hadda inaa ilaa inaa aabbayaashiina laysay seef la dhacday wiilashiina gaajo ku laysay dadka qaarna dagaaladii ku dhinteen ubadkay ka tageenna gaajay la ildiran yihin walow raximnaahum baa soo degtay baa leeyihi walow raximnaahum wa kashafnaa maa bihim min durin ayaa markaas soo degtay baa leeyihi sidaas bay sababo nusuulku ahaa baa leeyihi deedna markii lagu qabtay gaajadaa iyo dhibaatadaas walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim rabbigood uma khuduucin wamaa yatadaracuuna mana tadarucin dhibtii lagu qabtay markuu hadda isagu sidaan lahaana abu sufyaan waxa weeyaan dhibtaan inuun makhraj u helaan bay rabeen isdhiibid iyo tadaruc maysan ahayn baa layidhi xaalkoodu saasuu ahaa ilaahay wuxuu yidhi xataa idaa fataxna markaan furnay calayhim dushooda baaban baab baabkaasoo daa cadaabin cadaab u saaxiiba cadaabkaasoo shadiidin daran cadaab daran u saaxiiba markaanu kaa ku furnay xataa idaa fataxnaa calayhim baaban baabkaasoo daa cadaabin cadaabkaasoo shadiidin daran waxay ka dhigan tahay markaan furnay bimacnaa markaan furno aakhiro dhibaatooyinkoodu markay u yimaadaan idaa hum waaba iyagoo fiihi cadaabkaa dhexdiisa mublisuuna aayisuuna quustay min kulli khayr waaba iyagoo khayr oo dhan ka quusta weligood ba inaysan khayr soo arag baa mooda fa idaa hum waaba iyagoo fiihi filcadaabi baa celinaysaa mublisuuna ah kuwa quustay aayisuuna min kulli khayr khayr oo dhan waaba iyagoo ka quustay markaas mublis yaa'isuuna mutaxayiruuna kuwa xayraansan wey alya'su min kulli khayr khayr oo dhan iyagoo ka rajo dhigay oo ka quustayba macnaha weeyaan faidaa hum mublisuuna saas weeyaan xaalkoodu waa sidaa marka wa yowma taquumu saacatu yublisu lmujrimuun aayad kale laa yufataru canhum wahum fiihi mublisuuna faidaa hum mublisuuna marka waaba iyagoo qusay wey wa huwa ilaahay alladii waa allaha ansha'a abuuray lakum idinka idiin abuuray assamca maqalka idiin abuuray walabsaara aragayaalka idiin abuuray walafidata qalbiyadana idiin abuuray xawaastii qaybo ka mida weeyaan xawaastaasaa laydin siiya saa wax u maqashaan waa dhagaha saa wax u aragtaan waa indhaha saa wax u fahantaan waa caqliga iyo qalbiga allaha nicamkaa idin siiye wey markaa samcigii maxaa lagu maqlayaa waxaa loogu talagalay wuxuu qofku ku hanuuni lahaa inuu ku maqlo araggii in lagu arko aayaadkaas waaweyn oo ilaahay caqligii in lagu tafakuro oo lagu ta'ammulo laakiin iyagu sidii loogu talagalay ma ay samaynin oo waa iyada meel kale lagu yidhi famaa aqnaa canhum samcuhum walaa absaaruhum walaa af'idatuhum min shay saddexdan baa la khasisay hadda si gaara loo sheegay samci iyo absaarta iyo af-idara waa nafacoodaa weyn baa layidhi nafaca lagu qabo ayaa aada u ballaaran qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qaliilan wax yar maa yaryar baa tashkuruuna shukrinaysaan qaliilan wax yar maa si yar zaman yar ama shukri yar shukri qaliila ama zaman qaliila baa tashkuruuna shukrinaysaan ama waxaaba la yidhi maadu waa lita'kiidilqilati yaraydaa lagu sii yaraynayaa ma aqalla shukrakum shukrigiinna maxaa yarayn badiyey aa ilaahay u shukrinaysaan ama maba shukrinaysaan wey qofka la yidhaahdo alla shukri yaridaa manaa maba shukrinaysa shukriba ma ileba marka samci saddexdan waa saddex waaweyn waa la kala hormariyey assamca baa loogu hormariyey wal absaara baa lagu xijiyey wal afidata baa iyana lagu sii xijiyey tartiibkaa waxaa loogu keenay baa layidhi waaba arrin iska jidho xataa kuwan dibiga iyo caafimaadka iyo iyana ay og yihiin oo ilmaha yar markuu dhasho saddexda maalmoodoo hore waxbuu maqlayaa oo sharqantii iyo wixii waa ku salalaya ku toosaya laakiin waxba uma jeedo indhihii ba isku haystaa markaasaa la yidhi ilaahay waa midka samciga idiin abuuray deedna wax yar ka bacdi aragtidii baa ku xigtoo ilmihii waxbuu arkayaa caqliguna waa ka sii dambeeya ilmuhu markuu wax garto wax fahmo wax garan karo waa ka sii dambaysaa saasay marka u kala horeeyaan qaliilan maa qaliilan wax yar maa si yar baa tashkuruun ama shukran qaliilan xaqiiran shukri yar oo liito xaqiira ayaa shukrinaysa taasna halkaasaa la dhig nicamtaa waaweyn baa ilaahay idin siiyey allahaasaa allihiinni ah rabbigiinu kaa weeyaan wahuwa ilaahay alladii allah weeye dara'akum idin abuuray fil ardi ardada dhexdeeda idinku dhex abuuray oo idinku faafiyey oo aad ku tarmaysaan tanaasulkii iyo tarankii iyo meeshaad degantihiin waa ardadaas weeyaan taas baa ilaahay idinku dhex abuuray nicmo weyn oo kale oo ilaahay ina siiyey weeye ilaahay ardadaasoo idinku dhex abuuray daraa wa ilayhi xaggiisa oo keliya unbaana tuxsharuuna laydiin soo celinaya laydiin xashrinaya si abaalmarin iyo xisaabtii halkaa ay ugu dhacdo allahaas nicmadaa weyn dhulkaa ballaaran oo qof kasta manaaficsanayo allaha idin siiyey weeyaan dhulka wax kasii weyn oo nicmayo laydin siiyey baa marka jira oo yana la sheegi doonaa wahuwa ilaahay alladii allaha weeye yuxyii nooleeya wa yumiitu dila waa iska socotaay mudaaricaa laga cabiray intaa noolayn baa iska socoto cid baa la noolaynaya wa yumiitu midka wax dilaya wey intaa cid baa dhimanaysa yuxyi wa yumiit walahu ilaahay waxaa u ahaaday ikhtilaafu lleyli iyo wanahaari habeenka iyo maalinka isdabamarkooda ay iskhilaafayaan hadba mid baa ziyaadaya badanaya midkii kalena waa nusqaamaya ilaahay baa sidaa ka dhigay afalaa tacqiluuna warmoydna wax garanayn afa laysa lakum cuquulun war caqliyaal maysan idiin ahaanin aa wax ku garataan maysan taas idiin ahaanin maamulka allaha wada inuu yahay mid awooda khalqiga inuu soo celiyo bacdal fanaa'i intay dhammaadeen oo tageen oo dhinteen inaa garataan bal iskaba dhaafe qaaluu waxay dhaheen midla maa kii oo kale qaala alwaluuna kuwii hore ku qowleen oo ku tiraabeen bal qaaluu waxay ku qowleen midla maa qaala alawaluuna bal iskaba dhaafi caqli inay yeeshaan iskaba dhaafi laysa lahum caqli wey idraab wey bash waa lilidraab fiirfiirin iyo tadabbur ma leh caqli hagaagsan ma leh inay caqligaa yeeshaan iskaba dhaafe qaaluu waxay ku qowleen midla maa qaala alawaluuna gaalooyinka hore waxay ku qowleen oo kale bay kuwaana ku qowleen oo ah qaaluu waxay dhaheen aidaa mitnaa markaan dhimanno oo wa kunnaa aanu ahaanno turaaban ciid iyo siigo iyo wacidaaman lafo ainnaa hanaga ainnaa ainnaa ainnaa hannaga lamabcuufuuna mayaa nahay kuwa la soo bixinayo ma anagoo baaba'nay oo dhimannoo lafa noqonnoo ciid noqonnay mayaa nala soo abuurayaa mar labaad laa yutasawar arrin la suuraysan kara maaha bay leeyihin laa yakuun arrin dhacaya maaha way diidan yihiin bacdigay diidan yihin isi soo saarkay diidan yihin waxay ku dareen laqad xaqiiqee wucidnaa waa naloo yaboohay naxnu hannaga ku tawkiidi naadaa sore laqad ucidnaa waa naloo yabohay naxnu hanaga si wa aabbaa'una loogu cadfo iyo wa aabbaa'unaa aabbayaashaya haadaa kaas baa naloo yabo fucuulkii labaad oo ucidna kaas waa naloo yabo min qablu horay ayaa kaa naloo ku yabo welina ma hayno oo maana arag in haadaa maa haadaa kani ma ahaanin bay dheheen ilaa asaadiiru alwaliina kuwii hore akaadiibtoodii beenayaashoodii iyo baadiladoodii mooyaane wax kaloo yahay ma jidho bacigii markay inkireen si soo saarkii markay inkireen ayay sidaa kusii dhawaaqeen in haadaa maa haadaa ilaa asaadiiru alwaliin ayay yidhaahdeen wixii ummadihii hore asaadiirtooda in haadaadu maxay ku dhacaysaa bacigaa naloo sheegayo iyo isi soo saarkaani ma aha ilaa asaadiirulawaliina kuwii hore akaadiibtoodii iyo beenahoodii meelaha lagu sabareeyayoo lagu qoray taa un weeyaan marka halkan suuraddan suuratulmu'minuun waxaa la yidhi laqad ucidnaa naxnu wa aabbaa'unaa haadaa baa dambaysa haadaa baa ugu dambayso waxaa ka horeeya naxnu wa aabbaa'unaa baa horaysa suuratu namlina waxaa waxaa iyana laga cabira laqad ucidnaa haadaa naxnu wa aabbaa'una oo taas baa naxnu wa aabbaa'unaa baa dambaysa waxay lagu dul socday in marfuuca lasoo horumarin karo mansuubka laga soo horumarin karo naxnu wa aabbaa'unaa in mansuubka laga soo hormariyo haadaada ah fii maxalli nasbin taalla tan kalena cagsi baa laga dhigay inay bannaan tahay iyana mansuubka in lasoo horumarin karo haadaada in lasoo horumarin karo marfuuca laga soo horumarin karo xikmadaha la sheegay ayay ka mid tahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qoladaa markuu saa inoo ka sheekeeyey qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam limanil ardu ardadu yay u ahaatay iyo waman duul fiihaa ardada dhexdeeda ah dhulka iyo waxa dhex jooga yay u ahaadeen yaa iska leh makhluuqaadka kale iyo dhulkan ballaaran yaa leh man maalikuhaa yaa iska leh yaa ku tasarufa yaa abuuray yaa hadhow baabi'in doona in kuntum haddaatiin taclamuuna kuwa wax garanaya cilmi haddaa haysaan bal ii sheega bal cidda leh magacaaba saas baa la yidhi saa weydii sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaah ilaah baa leh ardada iyo waxa dhexdeeda ah allaa abuuray allaa ahaysiiyey waay qirayaan cid kaloo ay dhihi karaan ciddaa kalaa samaysay ma jidho qul waxaa dhahdaa marka haddaa qidheen afalaa tadakkaruuna wamaydna cibro qaadanaynin tactabiruuna waydna cibro qaadanaynino aydnaan ogaanayn allahaas isaga ah ee saasoo abuuroo bilaabay inuu awoodo soo celintana tii horeba haddaa ogolaateen soo celinta dambe maxaa u diidanti ilaa ilaa maanta gaalooyinkaas malaayiin tiradii ka badatay baan ogolayn oo inkirsan in laysu soo celinayo afalaa tadakaruun qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi maxamedow calayhi salaatu salaam ardadu waabayo dhahay makhluuq ka weyn baa jire man kumuu ahaaday rabu samaawaati samaawaadka rabbigood samaawaadka assabci toddobada iyo wa rabbulcarshi carshiga rabbigiis carshiga alcadiimi weynaa samaawaadka toddobada yaa leh yaa rabbi u ah carshiga weyn rabbigood yaa sheega wa rabbulcarshi alcadiim markaa maxaa ku dhex jira samaawaadkii qoraxdii xidigihii dayixii waxaasoo dhan baa meeshaa ku jira bal taasna sheega sayaquuluuna waxay odhanayaan waxay odhan doonaan wey sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaah ilaah baa rabbi oo iska leh abuuray qul waxaa dhahdaa marka afalaa tattaquuna marumaydnaan dhowrsanaynin oo ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa aydnaan ka baqaynin afalaa tattaquuna ma waydnaan cabsanaynin oo ilaahay waxidaynin oo waxa kaleoo aad garab gelinaysaan oo caabudaysaan ma waydnaan iskaga tegaynin maxaad uga tegi weydeen weye haddaaba saa u qiraysaan maxaa idinku dhacay afalaa tattaquun taasna sidaasay noqoto qul waxaa ka dhahdaa nabiy llaahi moxamed calayhi salatu wasalaam man kumuu biyadihi yaddiisa ku sugan yahay malakuutu kulli shay shay dhammaantiis malakuut waa mubaalaqe waxa weeyaan taada iyo waa xasaasaa loogu darayaa malakuutu kulli shay shay dhammaantii malakuutkiisa iyo lahaanshihiisa kumau yaddiisa ku jira mulkigaa weyn ee waasaca kumaa iska leh ou yaddiisa ku sugan yahay malakuutu kulli shay bal hadda taasna weydiiye macnaha weeyaan qul man biyadihi malakuutu kulli shay yaa maamulo oo yaddiisa uu ku jiraa qul man biyadihi malakuutu kulli shay walxaal huwa isagu yujiiru uu wax badbaadiyo oo wax magangeliyo walaa yujaaru calayhi isagana aan cidna dushiisa la magangelin walaa yujaaru aan la magangelin calayhi isagu wax ilaaliya oo wax badbaadiya walaa yujaaru calayhi dushiisana aan cidna la magangelin karinoo cidina cid kale uma gargaari kardho walaa yujaaru calayhi in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanaya fa akhbiruunii can daalika arrinkaas bal ii warrama marka walaa yujaaru calayh walxaal huwa yujiiru isagu wax badbaadiyo oo cid kale iyo khalqigiisa iyuu u gargaaraa oo xafidaa walaa yujaaru calayhi walaa yuqaafu calayhi axadu cidna dushiisa laguma dulgargaaro macnaha cidna ilaahay hadduu cadaab la damco lagama qaban karo oo cid ka celin kardha ma jiro cid dhibaataysanna cid gargaar u fidin kardhaa oo ilaahay dhibaato la maagayo dushiisa ku dul badbaadin kardhaana ma jidho laa yamnacu axadun wakaas laa yumnacu axadu minhu axad lama mancin karo ilaahay lagama celin karo binasri caleyhi axadka in loo gargaaro maxay ka dhigan tahay laa yamnacu axadun axadan min cadaab illah axad axad kale kama celin karo ilaahay cadaabkiisa gargaarma uma fidin karo walaa yujaaru caleyh isagaas laakiin wax badbaadiya in kuntum haddaatiin taclamuuna kuwa wax garanaya fa ajiibuunii macnaha bal ii jawaaba ama bal ii sheeg in kuntum taclamuun jawaabkii baa usoo qadaraysa sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaahi malakuutu kulli shay almulku kulluhu lilaah mulkigoo dhan iyo maamulkoo dhan lilaahi buu u ahaa qul waxaa dhahdaa fa annaa kayfa sideebaa marka tusxaruuna laydiin sixray war xaggee la idiin iilayaa oo la idiin khadeecayaa oo la idiin dhagrayaa fa annaa kayfa seebaa tusxaruun saas saa ku dhe macnaha weeyaan marka markii hore waxaa la yidhi afalaa tadakaruun markii labaadna waxaa la yidhi afalaa tattaquun markii saddexaadna waxaa la yidhi qul waxaa dhahdaa fa annaa tusxaruun qaabkaasaa laysku dabadhiga saddexda arrimood qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi bal iskaba dhaafe ataynaahum waxaanu ula nimid bilxaqi xaq baan ula nimid qowl xaqaan ula nimid bacigii iyo tawxiidkii iyo abaalmarintii baa loo caddeeyey wa inahum iyaguna lakaadibuuna beenaalaya lakaadibuuna weeyaan kuwa beenaalayaale been ku sheegaya maxay been ku sheegayaan waxay ilaahay u nisbaynayaan oo ah ilaahay baa awlaadle ay leeyihiin ilaahay baa cid ilaahnimada la leedahay ay leeyihiin waxaasoo dhan kuwa ku been sheegaya wey ma اtakhada allahu ilaahay ma yeelan min waladin waladan wax walada ilaahay ma yeelan muطlaqanba malaa'ig iyo bashar iyo cid kale cidna ilaahay walad kama yeelan ma اtakhada allahu ilaahay ma yeelan min waladin walad ilahay ma yeelan wamaa kaana mana ahaanin macahu ilaahay maciisa min ilaahin ilaahun ilaahay maciisana ilaah kale ma ahan cid ilaahnimada iyo rabbinimada la wadaagsataa ma jiro idan haddii ilaahay maciisa cid kale ay ahaan lahayd ilaahnimo ilaah kale maciisa ahaan lahaa idan maxay tahay idan low kaana macahu ilaahu alle maciis haddii ilaah kale ahaan lahaa maba ahee la dahaba waa la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah dhammaantiis bimaa khalaqa wuxuu abuuray buu la gaar noqon lahaa oo gaar ula bixi lahaa soocan lahaa ilaa sida hadda maamulada iyo dowladaha iyo waxaas u kala nadaamsan yihiin oo u kala gobolaysan yihiinoo u kala xadaysan yihiin baa mid kasta wuxuu dhihi lahaa anna intaana ilaah ka ahay anna waxaana abuurtay soodinteeda lama soo geli karo anna waxaanaan leeyahay anna waxaanaan leeyahay saasaa dhici lahayd la dahaba waa la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah dhammaantiis bimaa khalaqa wuxuu abuuray buu la gaar noqon lahaa oo maamulkiisa la keli noqon lahaa wala calaa waana kor noqon lahaa bacduhum ilaahyadaa barkood calaa bacdin barka kale uu ka adkaan laha waa ka qaali calaa ficilkaa fiiri wala calaa ay qalaba waa ka qaalib noqon lahaa bacduhum kuwaa barkood calaa bacdin barka kale hadday jiri lahayd weeye maba jidhee sida boqorrada adduunkaba baa qaarkood qaarka kale uga adkaadaan oo uga qaalib noqdaan oo uga awood badan yihiin haddii la qadari lahaa u yidhi maba jidhee ibnu kasiirku ilaahyo tiro badan inay jiraan mid kastaa wuxuu abuuray buu la gaar noqon laha mid kastaana wuxuu damci lahaa kan kale inuu ka adkaado ka qaado wuxuu haysto sida madaxda adduunka oo kale laakiin ma dhicin wax kasta hadda si nidaamkoodii bay ku socdaan cirkii waa taagan yahay dhulkii waa sidiisii buurihii waa kaa maxay tusinaysaa hal ilaah inuu maamulo hal ilaah inuu jiro ilaahay inaan cidna wax la wadaagsan ilaahay ka hufan yahay walad iyo shariig iyo wixii la mid ah subxaana allaahi ilaahay nasahnaantiise ilaahay nasahnaantiisa nasahidiisa camaa ilaahay ka nasahan yahay camaa yasifuuna tanazah allahu ilaahay waa ka dahirnaaday waa ka nasahan yahay ilaahay nasahidiisa nasahnaantiisa wey camaa yasifuun yaa waxay macnaha ku sifaynayaan kuwa daalimiinta ah ay ku tilmaamayaan subxaana allah waxa weeyaan waa nasahnaanta ilaahay weeyaan subxaanaه wa tacaala subxaana allahi camaa yasifuuna weeyaan awlaad iyo aswaaj iyo shuraka iyo waxa ay sheegayaan oo dhan ilaahay mid ka hufan weeye taasna halkaasaa la dhigay caalimilqaybi ilaahay weeyaan subxaana allahi allihii caalimilqaybi waxa maqan ku caalimka ahaa iyo washahaadati waxa jooga labadaba caalim اlgaybi iyo washahaada waxa maqan iyo waxa jooga labadaba wax ka qarso ilahay ma jiro fatacaalaa ilaahay waa korahaa taqadasa watanazaha ilaahay waa ka hufnaada shariig iyo wala camaa kii xaggii yushrikuuna aygu shariig yeelayaan qul waxaa dhahdaa nebi allow rabbi yaa rabbi rabbigayow imaa turiyannii haddaa itusto i aragsiiso maa yuucaduuna waxa loo yabohay gaalada ilaahayo haddaa ay arag siiso rabbi rabbigayo falaa tajcalnii ha i yeelin fi lqowmi aalimiina bimacnaa maa fi lqowmi aalimiina maca alqowmi aalimiin ilaahayow haddaaba isoo gaarsiiso itusto waxaa loo yabohay oo cadaaba adduunka in loogu keeno ilaahayow waxaan kaa beriyey rabbi falaa tajcalnii aniga ha i yeelin fi lqowmi aalimiina kuwa aalimiintaah macooda ilaahu ha i yeelin wainnaa anagu calaa an nuriyaka inaan ku aragsiinno maa naciduhum waxa aanu iyaga u yaboohnay laqaadiruuna kuwa awooda ayaanu nahay baa ilaahay yidhi wainnaa anagu laqaadiruunaba usoo bood laqaadiruuna baanahay kuwa awooda calaa an nuriyaka inaan ku aragsiinno maa kii naciduhum iyaga aanu u yaboohnay inaannu ku tusno kuwa awoodaanna cadaabkii loo yaboohay laakiin hadda cadaabka waa dibdhigaynaa xikmad awgeed haddaba idfac reeb bilatii khasladii hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd asayi'ata sayi'ada iyo xumaanta ku dafci xumaanta iyagoo ay kula soo qaabilayaan waxaa ka horgeysaa inaad iska dhaafto makaarimul akhlaaq adigu baa ku dabeecaysantaha iyada isticmaal xumaha ay keenaan wanaag ka horgee taasaa daawo mujaraba wax anfacaysa ah ciddii kuu xumi samaysa wanaag ka horge naxnu hanagu aclamu kuwo ku ogaal badan baa nahay baa ilaaha yidhi bimaa yasifuuna waxa ay sifaynahayaan bimacnaa naxnu aclamu bixaalihim xaalkooda waa ogna wa bimaa yakuunu minhum xaggooda waxa ka ahaanaya oo min atakdiibi walistihzaa'i jeesjeeska iyo waxbeeninta iyo xumaha ay samaynayaan taasna waa ognahay weeye taasna kuwa ogayaanu nahay darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bاsawaab